Imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo sare ayaa si rasmi ah uga bilowday gudaha gobolkani Sogdheer. Goobaha lagu geliyay imtixaanka oo ahaa qaar ka mid ah dugsiyada waaweyn ee gobolkani Sogdheer ayaa si adag loo adkeeyay amnigooda iyadoo ciidamada amnigu ilaa xalay ay heegan ugu jireen ilaalinta amniga imtixaanka. Guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sogdheer, Mudane Cabdi Axmed Siciid, ayaa ka hadlay arrimaha imtixaanka, tirada ardayda iyo goobaha lagu geliyay imtixaanka. Waxaana uu sheegay gudoomiyuhu in goobaha lagu geliyay imtixaanka ee gobolkani ay yihiin lix iyo labaatan goobood sagaal ka midna ay yihiin magaaladani Burco, inta kalena ay yihiin degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka. Tirada ardayda dugsiyada sare ayaa uu sheegay inay yihiin lix boqol oo arday, kuwa dhexena ay yihiin kun iyo toddoba boqol oo arday. Wararka naga soo gaadhaya Sool iyo Sanaag ayaa sheegaya inuu imtixaanku si nabadgelyo ah Saaka ku bilowday ilaa haatanna uu ku socdo. Si kastaba ha ahaatee, imtixaankani shahaadiga ee maanta ka bilowday gobolada dalkani Somalilan waxaa ka hor imtixaanka bilowgiisii la hadal hayay in uu imtixaanku dabadda u soo baxay jiraan nuqulo ka mid ah imtixaanka oo dabadda lagu hayo walow ay wasaaradda waxbarashadu cirka u daruurtay arrintani kuna sheegtay waxaan sal iyo raatoona lahayn dhanka kale guddoomiyaha imtixaanka ee dalkani somalilan ayaa isna sheegay in aanay jirin wax imtixaana oo dabadda uga baxay isku soo wada duubo gobolkani togdheer ayaa ardayda sanadkani ka baxaysa ay aada uga yar yihiin tiradii ardaydii sanadadii hore ka bixi jirtay axmed xanad guray baqaye shabakada caalamiga ah timcadda news magaalada burco